بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتعريفه شيخu raximah اllahu tacaala markii uu kaba soo hadlay ninkii isaga weydiistay tacriifka kitaabkan ee uu kana soo hadlay matalan waxa yar oo kooban oo la dabdiyo la fahmaa inay ka habboon tahay ay ka fiican tahay wax badan oo ruuxu aan hagaag u dabdin oo markaa hagaag u fahmin ayaa wuxuu halkan inoo sheegayaa bal inuu isagii bal shardiga uu adigu isagoo alifayo muraadkii shaksigan u oofinaya waxa masalan uu ku dhaqmi doonay hadhow shardigiisa ee uu ku ururinayo kitaabka oo wuxuu yidhi uma innaa anagu innaa iyo naxnu waa isla mid isagu maana isula jeeda in shaa allahu rabbi hadduu iraadeeyo mubtadi'uuna waanu bilaabaynaa oo waan gudagelaynaa fii takhriiji maa kii soo saaritaankii ama talkhiiskii iyo caddayntii sa'alta ay sa'altanii aad iweydiisatee dalabtay iyo wa ta'liifihi ta'liifkiisa isugeyntiisa iyo ururintiisa kitaab lagu ururiyo mu'alafa laakiin calaa shariidatin shariido ayaanu ku soo saaraynaa amaanu ku alifayna oo calaa shariidatin imaka takriif iyo ta'liif uu tanaasuc ahaan labadaba ugu tacalluqaya shariidana iyo shardi waa isla mid oo waa lugatun fi shard xataa hadhow damiirka bimacnaa shardi ahaan buu ugu celin doonaa laakiin markay shariida ay tahayna sharaa'id baa lagu jamciyaa marka uu shardi yahayna shuruud baa lagu jamciyaa waa isla macne oo markaa wuxuu leeyahay arrintan aad iweydiisatay talkhiiskiisa iyo takhriijkii iyo ta'riifkiisaba waan bilaabayaa laakiin waxaan ku bilaabayaa shardi shariidadaasoo sawfa adkuruhaa laka aan kuu sheegi doono shardi aan sheegi doono aan ku bilaabayaa oon ta'riifkii ku gudagelayaa wa huwa iminka halkan wahuwa damiirku shariidadii unbuu laamayaa laakiin bimacnaa shardi weeye waa shardiga uu doonayo inuu matalan markan uu alifayo kitaabkane inuu balraaco oo uu islaazimiyo wa huwa shardigaasna waxa weeye innaa anagu nacmidu waxaan u qastaynaa ilaa jumlati maa kii jumladii jumlatu shay asalka hore waa bimacna aljamiic imaamkan muslimna saxiix oo dhan ama waxaa adigu la isnaadiye akhbaar ah kitaabka kumuu wada ururin bal saxiixa kumuu wada ururin intiisii badnaa ma kala badhna kuma ururin ismana laazimin waxaanu meel kitaabu salaade kuba sheegay inuu xadiidka sababtiisa ku saxiixa halkan aanu ku sheegin taasuu kuba sheegay saa daraaddeed lafdigan ilaa jumla walow macnaha bimacnajamiic ay keenayso imaamnawi wuxuu ka cabirayba jumlatan haalibatan daahira waa sidee waxa waaqaca kitaabka ay macnuu waafaqo jumladii ugama wada jeedo dhammaanba akhbaartii ee waa jumlo dee fiican oo badan oo axaadiista la isnaadiyey kamida si u jeeda oo ilaa jumlati maa kii jumladii ayaan u qastaynaa sida la isnaadiyey ee iyadoo isnaadkiisa la sheegayo la wariyey min alakhbaari akhbaar ah can rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay laga wariyo iyadoo asaaniiddeeda la sheegayo oo la isnaadinayo fanaqsimu haddaba axaadiista waxaan u qaybin doonaa calaa halaaثati aqsaamin saddex qaybood iyo wa halaati dabaqaati min annaasi saddex dabaqood dadka ka mid ah oo wuxuu leeyahay axaadiistan aan ururin doono haddii ala idhaah bal iyadoon arki doono inta uu ka sheegay iyo inta aanu ka sheegin horta saddex qaybood baan u qaybin doonaa saddexa qaybood oo u qaybiyeyna axaadiistii raggii xufaadda ahaa ee mujsiniinta ay wariyeen waa qayb kuwii iyo mutawasidiintaha intay mastuurin yihiin cadaala lagu yaqaano laakiin xifdigoodu heerkaa sare aanu ahaynee mastuuriinta axaadiis ay wariyeenna qayb buu noqon dadkii dacafada ah iyo matruukiintii waxa ay wariyeenna qayb buu noqonaya markaa saddexda qaybood horta taa weeye watalaati dabaqaati maamnaas iyadna tan uun bay ku xidhan tahayoo dee kuwa xufaadda ee musqiniintiina waa dabaqo oo dabaqana waxa weeyaan waa dadka iyagu isku waktiga adigu dee wuxun kuba kulma ama iskaga shabahayo wax kuwa iyagu xufaadda ee musqiniintiina waa dabaqo kuwaa mastuuriinta ina dabaqay noqon ee iyagu cadaala ha uga sugnaatee laakiin xifdigaa iyo idfaankaa raggaas oo kale aan lahayn kuwan ducafadiina dabaqay noqonayaan oo xagga axaadiistana waa wixii ay wariyaan saddexaa qolo qaybahoodu xagga dabaqaadkana waa saddexaa qolo kuwaas baan u qaybin doonaa calaa gayri takraarin calaadu halkan bimacnaa min weeye oo markaa waxaan u qastaynaa inaa nacmidu ilaa jumlati ma usina min alakhbaari can rasuuli illahi fanaqsimu calaa gayri takraarin bigayri takraarin waa celcelin la-aanteed iyadoo aanaan dee wixii aan baahi keenin xaaja aanay keenin aan loo baahan aanaan soo celcelinahayn oo shalayna waa inooguma jirtay dalabkii laga dalbay inuu ku jiray dee iyadoon takraar badani aanu kuba jirin axaadiistaa laga doonayay inuu ururiyo haddaba waa nacmidu ilaa jumlati ma usida calaa gayri takraarin min gayri takraarin celcelin aan soo celcelin axaadiista xaajala'aan iyadoonay jirin waatan haddii takraar jira oo kaba soo reebe waxoog ilaa an yaatiya inuu yimaado un mooye mawdicun meel oo laa yustagna aan la kaaftoomahayn fiihi mawdica iyo meeshaa dhexdii can tardaaji xadiisin xadiis soo celintii xadiiskaasoo fiihi dhexdiisa ay ku sugan tahay ziyaadatu macnan macno ziyaadadii oo xadiiskii hore la sheegay aan kuba sugnayn waa mid aw isnaadun amase isnaad uu yimaado mawducun baa sodena uu imika halkan le u kuba cadsan yahay lafdiguna waa marfuuc sida inoola yaala ama isnaad inuu yimaado un mooye isnaadkaasoo yaqacu dhacaya ilaa janbi isnaadin isnaad kale dhinacii licilatin cilo iyo sabab ama faa'iido daraaddeed oo takuunu ahaanaysa hunaaka meesha waa halkaa dee isnaadkaasi isnaadkan kale baashiisa uu yimi oo wuxuu sheekhu leeyahy raximah llahu tacaala horta takraar xaajala'aan aan u soo celinaynaa ma jirto laakiin haddii uu meesha ay jirtaa meel dee xadiis uu kuba yimi xadiis labaad oo dee macnihii jira laakiin ziyaado isaga la socoto on kii hore aynaan ka helayna uu kuba sugan yahay xadiiskaa labaad waan soo celinaynaa ama xadiiska ama dee riwaayada xadiiskaasi lahaa iyada ziyaadadu ayl ay kuba sugnayd macnaha iyo faa'iidadaa daraaddeed ama se waxa haddii dee isnaad xadiis laguba wariyo oo laguba kaaftoomi karo oo laakiin isnaad kale meeshii uu jiro xadiiskaa faa'iido wata masalan isnaadkaa horeabaa cancano lahaa dad markaa mutacaasiriin ayaa haba noqota bal isaga madhabtiisuna waan arki doonaa kan labaadna waxaa kuba sugan tasriix samaac oo sanadkan labaad ee xadiiskan isna laguba wariyey waxaa kuba sugan ka faa'iido kaloon kii hore kuba sugnayd sida samaac caddayntii oo kale waa ciladan uu sheegaya sababtan ama faa'iidadan kaasna waaban soo celinaynaayo de waa faa'iido taasi halkii hore aynaan ka helayno inooguba sugan laakiin marka aan taasi jirin ee macno loo baahan yahay oo xadiiskan ku sugan ama sanadkan ku sugan aan u jirin waxba takraarkiisa uma qastayno oo celcelintiisa aan taa soo celino uma qastayno oo aw isnaadun aw an yaatiya uu yimaado un mooye isnaadun isnaad yaqacu dhacayo ilaa janbi isnaadun isnaad dhinacii laakiin u dhacayo licilatin cillo waa sabab ama faa'iido takunu hunaaka halkaa ku sugnaanaysa oo sanadkii hore aan laga helayn o kani inoo faa'iideynayo waa taan misaalinayba waayo liana almacnaa macnaha azaa'ida ziyaadada ee fi xadiisi xadiiska ku sugan ee xadiiskii kale aan kuba sugnayn almuxtaaja loona baahan yahay ilayhi isaga xaggiisa loo baahan yahay yaquumu wuxuu istaagayaa maqaama xadiisin xadiisi meeshii taamin dhan waa tacliilun bay u tahay tii hore iyo sababta xadiiska uu u soo celinayo wuxuu leeyahay haddii xadiiskii macno ziyaadaa oo xadiiskii hore aan kuba sugnayn oo xadiiskii hore aanu inaga kaafiyayna uu kuba sugayo loo baahan yahay waxay taasi ka dhigan tahay xadiis dhan oo kaleo soo la sheegay bay kaba dhigan tahayo xadiis dhan baa markaa meeshii uu taasi ay dhacaysa falaa budda markaa waxaa laga maarmaan ama mahuraan ba min icaadati alxadiisi xadiiska soo celintiisa alladii xadiiskaasoo fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay maa wasafnaa waxaan tilmaanay oo min aziyaati ziyaadadaa dee iyadu markaa loo baahan yahay ee aanu marka hore soo sheegnay xadiisku kuba sugnayn la soo celiya taasi waxay noqonaysaa wax laga maarmaana aw an yufasala dalika almacna amase in la sooco macnahaas oo la gooyo macnaha ziyaadada ee xadiiskan kuba sugan min jumlati alxadiisi xadiiska intiisii kale cala ikhtisaari biikhtisaari gaabsasho lasoo gaabsaday oo intii ziyaadada ahayd lagu soo gaabsaday lagu sooco intii kale lagaba sooco idaamkana hadday suurto gasho oo sheekhu raximah llahu tacaala halkan celintii ayaa wuxuu leeyahay dee adigu loo baahnaa laba mid baa meesha dee inoo gudboonaanaysa midi waa xadiiskii oo dhan oon soo celin oo ziyaadadii aan marka hore ku sugnayn ay la socoto ta labaadna waa iyadoo intii ziyaadadii intaan xadiiskii ka soo saarno intii ziyaadada ahayd un aan dib u sheegno hadday taasi suurtagal tahay waayo dee haddii xadiiskii intan ziyaadada iyo intii kale ay iskuba xidhan tahay oo haddii intan ziyaadada aan ka saarno ama intan ziyaadadaa dalaaladeedii khalal ku iman ama wixii aan ka tagnay dalaaladiisii khalal uu ku imanayo taasi markaa suurtagal ikhtisaarkaasi ma noqonayo dee wuxuu noqonaya waxaan banaanayn haddii taa laguba dhaco marka haddii dee ay tahay wax la kala reebi karo oo dalaaladii ziyaadada iyo inta kale hadday midna aanu dalaaladaasi nuqsaan iyo khalal aanu ku imanayn marka mid ahaan aan ku gaabsanno marka caynkaasa iyadoo xadiiskii aynaan soo wada celin ayaaban ku kaaftoomi karnaa intii qidcadii aynu markaa sheegno marka labada arrimood ayaa dee markaa macno loo baahan yahay meesha uu jiro labadaas baa inoo gudboonaanaya markaa mid ahaan baa sahlan midna way adagtao muxuu yihi walakin tafsiiluhu walakin tafsiiluhu waa tafsiilu lmacna zaa'id intan zaa'idka ah soocitaankiisa laga soocee laga gooyo min jumlati rubama casura dambaysiyo min jumlatihi xadiidka intiisii kale in laga gooyo o laga soo saaro intaa aan ku gaabsanaa rubama casura inay adkaataa suurtagala oo de waxa weeye kolleyba markaa xadiidka dee laba ikhtisaarinayo culama dee kutubulmusalaxna ama dee xataa fuqahaduna usuul ay kaga hadlaan deen waa kuwa sheego haddii dee ruuxii dee macrifada lahaa ee aqoonta lahaa haddii intan uu ka tegayo iyo intan kale uu sheegayo markaas ay dee wax isku xidhan aanu ahayn oo noqonayaan sida laba khabar oo kala soocan oo kale oo midna dalaaladiisii wax markaa khaladoo ku imanaya aanu jirin waa wax jaa-isa waana tan aan arkayna aimadan kutubta axaadiista axkaamta dejiyey qaradkoodu ahaa istidlaal iyo istinbaad in badan inay axaadiista soo ikhtisaarsadaan oo kolba intii ay baabkan uga baahnaayeen ay soo qaataan laakiin awqaadda qaarkeed waxa dhacaysa xataa ruuxii dee mutamatinkaa macrifada lahaa dee kuba imanaysa in dee iyadoo isku xidhan jiro inay ku adkaato inuu qadarkan qaato oo uu xadiiskii intii si kale ka gooyo haddaw markaas kollay khalal ku iman karo ama inta laga tegay ama inta la qaatay ama labadiiba marka caynkaasa intii si aan dee khabaa ama dee aan arrintaa loogu dhicin ayaa in la soo celiya ay kaba habboontay iyadoo qadarkan un lasoo ikhtisaarsado kolkoltan baa sucuuba ay kaba imanaysaa haddaanay sucuubo lahayn dhib ma laha waana wax jaa-isa marka wuxuu leeyahay walaakin tafsiiluhu waa tafsiilu lmacna zaa'id ruba min jumlatihi intiisii kale laga sooco laga soo gooyo ood soo ikhtisaarsato oo qadarkii aad uga baanayd un aad soo qaadatee ziyaadada ahaa ee mid hore usoo sheegin rubamaa casura inuu adkaadaa la arkaa markaasa icaadatuhu xadiiskiiyo soo celintiisa la soo celiyo hay-ati waa shakligiisa oo dhan hay-adi isagoo wada dhan waa bijumlati isagoo wada dhan lasoo wada celiyo idaa baaqa dalik oo hadal markii horeba idaa baaqadaan kii horeba kaba fahmno xataa haddii la gooyo imaka halkan khalal macnaha kumuu yimaadeen dee waa hadduu suurto gelayo ay meestaasi cidhiidyanto wey oo inaynu soo goosanno qadarkii zaa'idka ee cidhidi ama cusri uu kuba yimaado taas baa aslamu bay nabadgelyo badan oo in meeshii lagu dhaco wax matalan khaba halkan xadiiska naftiisii khalal uu ku yimaado macnihiisii markaa khalal uu ku yimaado tan baa ka fayoobi badan oo bal markaa waxa weeye labada xaalo ikhtisaar hadduu suurtogal yahay oon wax khaladoo imanayo xaggii dalaalad ku imanayaa jirin waa wax jaa-isa laakiin awqaadda qaarkeed baa isku xidhan ay jumlooyinku isku xidhan yihiin daraaddeed u adkaanaya markaa markaa u adkaado iyadoo xadiiskii lasoo wada celiyo macnahan ziyaadadu leeyina loo soo celiyaa ka sahlan kana fayoodi badan oo dee lagaga nabadgelaya xadiiskii in meeshii aduu khaba halkan laguba dhaco sidaa daraaddeed baa xadiiskii macnaha ziyaadada lahaa waa markaa waa xaalo loo baahan yahay ama soo celinayaa buni marka wuxuu sheeku bal markaa takraarka kitaabka kuba yimaado wuxuu leeyahay faa'iiduu leeyo waa taas sidaasaan u soo celinayaa faanaa maa wajadnaa wixii aan helno buddan waa kaaftoon aan ka kaaftoomayn oon ka maarmayno min icaadatii soo celintiisa bijumlatii dhammaantii lasoo wada celiyo min hayri xaajatin baahi la-aanteed midnaa xagga iyaga ka ahaatay ilayhi isaga xaggiis aan u baahanay iyadoonay jirin falaa natawallaa ma tawaliyayna ficlahu samayntiisa in shaa allahu tacaala rabbi hadduu iraadeeyo oo haddii wuxuu leeyahay wax dee macno ziyaado inoogu sugani aanu jirin xadiiskiina markaa hore loo soo sheegay aan ka maarmayno oo dee waxa weeyaan soo celintiisoo baahi loo qaba aanu jirin iyada taa waan iska daynaynaa ma soo celinayno bal markaa imika halkan wuxuu ka bilaabayaa sheekhu raximah llahu tacaala aqsaamtii uu yihi xadiiskaan uqaybinaynaa waa saddexdii qaybood saddexda dabaqana way noogu jiraysaa uune ayuu halkan ka bilaabayaa waxay kala yihiin iyo bal kuwa uu isagu kitaabkiisa ku sheegayo iyo kuwa uu ka tegayaba wuxuu yihi markaare sheekhu raximah llahu tacaala faama alqismu lawal qaybta hore faina anagu natawaka waa qismiga hore markaa waxaan nidhi isagaa inoo sheegi doona waxaana nidhi waa dadka mutqiniinta xufaad waxay wariyaan weeye dee cadaalana ay usugnaatay kay wariyaan weeye fa ina anagu natawaka waxaan u qastaynaa an nuqadima inaan horraysiino alakhbaara akhbaarta aan horraysiino iyo axaadiista allatii akhbaartaasoo hiya iyadu aslamu fayoobi badan min alcuyuubi cuyuub waa cuyuubta balmatniga kuba timaada ama dee waxa weeyaan sanadba kuba timaada iyadu ka fayoobi badan ee ceebtaas iyo markaa aanay kuba sugnayn hadday dee waxaani kuba imanayaan wax sanadkiisa ku yimi uu yahay sida dee irsaal iyo inqidaac iyo waxyaalo sidaasa ama idiraab wax matnigiisa ku imanaya iyo cillo iyo shuduud iyo umuuro caynkaasa bal iyadu ka fayoobi badan ee aan lahayn ceebtaas ayaan horraysiinaynaa aslamu fayoobi badan min alcuyuubi min gayriha waa min alahbaar alukra alatii fiiha hadi alcuyuub ama lam tusla min alcuyuub akhbaartii kale iyadoo keyrkeed taas ahaydee ama wax laga helayey horta tan baan kaba horraysiinaynaa waa anqa aduu nadaafo ama daahirnimo badan saafnimo badanoo waa hadalku aslamu min alcuyuubi min gayriha wa anqa haddii xataa la israaciy aslam wa anqa min alcuyuubi min gayrihana dhibmay lahaateen hadalkuna halkan buu horta ku go-ayaaba isagoo xataa nawisaarix ama sharaxa uu kuba sheego anqana waa kaasoo haddaan doona waan kala duwaynaa siday bacd alculamaa kitaabka kaba hadlay ay yidhaahaan khaasatan inta yaree muqadimadoo aslamu min alcuyuubna mutuuc matnigii baaban ku xambaari karnaa anqana xagga asaaniidda khaladka kuba yimaada ee irsaal iyo inqidaac iyo umuuro saasoo bacfi kale iyo jahriya ugaba yimaada taas baan kuwa xambaari karnaa e haddaan labadooda isu geysanona wax dhib oo ay leedahay ma jirte macnuhu waxa weeyaan in axaadiista iyadu iyo akhbaarta fayow ceeb iyo khalal ka fayow waxyaalaha isnaad ama matni ku yimaada ayaa dee say uga fayowdahayna wuu inoo sheegi doonaa isagaa cilayn doone ayaan horta horraysiinaynaa min an yakuna naailuhaa anta hadalka waan goosanay laakin min an yakuna tacliil bay u tahay waa say akhbaartaasi ay ceeb uga nabadgasan tahay mintana waa litacliil waa min ajli an yakuuna inuu yahay daraaddeed naaqiluhaa kuwii soo naqliyay axaadiistaa wariyey ahla istiqaamatin fi lxadiid ay yihiin istiqaamo iyo toosnaan xagga xadiidka kuwa u hela wa itqaanin iyo sugid limaa naqaluu wixii ay wariyeen ay soo naqliyeen oo say markaa akhbaartaasi ceeb ay uga nabad gashantay waxa weeyaan kuwan iyagu warinayaba maxay yihiinba waa dad iyagu istiqaamo iyo toosni xagga xadiidka riwaayadiisa iyo dabdinkiisay ehel u yihiin waxay hadaab u sugeen oy iyagu isqaan u ehel yihiinna waxaan ay warinayaan ay soo naqlinayaan kuwaasoo lam yujad aan la helin fii riwaayatihim warintooda ama riwaayaadkooda ikhtilaafun ikhtilaaf shadiidun badan oo dadkii dee kale ay ku khilaafaan ee xufaadba ahaa ikhtilaaf aada u daran oo dee ikhtilaafka aada u yasiira kulley waxaa la arkaa ruuxna inaanu ka nabad gelin oo inkastaba xiftigiisaa banaadeen laakiin ikhtilaaf adag oo dadkii kale xufaadda ahaa ay ku khilaafaan taas aan la helin walaa takliidun takliid isku dar ama idiraab iyo isbaraambar faaxishun foolxun oo ikhtilaafkana wuxuu noqonayaa dadkii kale wax la wadaagsadeen ayaanay riwaayadoodii dee ikhtilaaf badan ku khilaafin oo hadda haddii ikhtilaaf badan yimaado waxa caddaanaysa inaana dabdiba lahayn dadkii xufaadda hadday had iyo goor khilaafaan takliidkuna waa wixii iyagu ay warinayeen baabana idiraab badan hadduu kolba si kuba wariyo cid kaleba yaanu ku khilaafina xadiidkii uu warinayay noocii mudarib tahay oo kale bal markaa waxay noqonaysaa iyadna waa takhliid xun oo nakaa ninkii dabdigiisi ma hagaagsana haddaba waa aan laga helin riwaayadooda iyagu horta waa ahla istiqaama waa itqaan riwaayaadkoodiina may dhicin ikhtilaaf badan ikhtilaaf adag iyo takhliid fool xun taasaan u dhicin saas baa markaa riwaayaadkoodi iyo axaadiistoodi ay yihiin dee aslamu min alcuyuub kuwa ceebaha ka nabadgasan ee ka fayoobi badan marka la eego dadkii kale loo eego kama qad cusira fiihi calى kaiiri min almuxadisiina wabana dalika fi xadiisi mkalayna yar sansalaba sheegay de meelo qaarkooda saaliintu yar xagga lagmada yar sucuubay iska leedahayba bal kaatan waxaan gasanaynaa wafti imika halkaa ayaan gasanaynaa taa hore kuba xidhan maaduna waa ism mawsuul oo kolley ikhtilaafkii bay noogu dhici oo marka waxaan ka cabiraynaa marka waa kal ikhtilaaf ladi lam yuujad lama helin fii riwaayatin ikhtilaafun ikhtilaaf shadiidun adag walaa takliidun faaxishun oo kan ikhtilaafi ladi ikhtilaafkii lamid ah ikhtilaafkii lamid ah qad cutira la ogaaday ee la arkee la helay fiihi fiihi markaa faacilkii waana dee waxa weeyaan imikana casara ficilkan dee iya marka uu masjid yahay acsaroo kale labaduba qur'aanka way dhaceen oo labada meelood ay dhaceenba cala ayaa ka dambaysay oo maala waxa weeyaan fain cutira calaa anahuma istaxaqa oo wakadalika acarnaa calayhim ficilku naftiisa kollay cala ayuu ku gudbaa markaa sidani waxay noqonaysaa bimacnaa cala ayay noqon marka waxaan odhanaynaa waa kal ikhtilaafi ikhtilaafkii aladi ikhtilaafkaasoo kamaa qad cutira qad cutira ay u furica weeyaan la daalacdo la arkay fihi waa calayhi sa korkiisaba ikhtilaafa naftiisiye calaa kaiirin in badan korkoodo min almuxadisiina muxadisiintii kamid ah wabana uu muuqdayna dalika ikhtilaafkaasi iyo takhliidkaasi fii xadiisin oo wuxuu leeya dad badan oo axaadiis muxadisiinta kamid a ikhtilaafka riwaayaadkooda laga helayo ee ka muuqday axaadiistoodii ikhtilaafkaas baan iyaga dhicin riwaayadooda oo ikhtilaafkaas dad badan oo muxadisiinta kamid oo dee iyagu dabdi badan lahayn xifdi badan lahayn raggana aan la mid ahayn oon ahayn ahla istiqaama oo ahla itqaan riwaayaadkooda lagu arkay ee xadiiskoodii kaba muuqday ayaan raggan xadiiskooda dhicin oon lagaba helin saa daraaddeed baa axaadiistooda aan u horraysiinaynaa ah hiya aslamu min alcuyuubi min gayriha oo kuwan calaa kaiirin min almuxadisiina u le waa kuwa iyada ikhtilaafka riwaayaadkooda u dhaceen iyaga la mid ahayn en lagu tilmaamayna ahlaa itqaanin limaa naqalu ay yihiin wixi ay soo naqliyeen dad iyagu sugay faidaa naxnu balkaasi waa qayb faidaa naxnu anagu taqasayna haddaan tatabucno oo aan sheegno waxaanu ku fasirayaa imaamnawi atayna dee dalika kullaha bikulli waxaasoo dhan aan la nimaadno on akhbaartaa wada sheegno waa intii uuga dan lahaa weeye macnuhuna waxa weeye haddaan sheegno oon dee waa ka idhina waan horraysiinaynaa ee akhbaari hada sifi noocah noocu waa kuwa ahla istiqaama waa ahla itqaan ina soo yidhaha min annaasi dadka kamida axaadiistooda atbacnaha waxaan raacinaynaa calaa sabiili alistishhaad iyo mutaabaco dariiqii aan u raacinaynaa akhbaaran axaadiis yaqacu uu dhacayo fii asaaniidiha asaaniideeda uu dhici bacdu man duul barhkood laysa aan ahaanin bilmawsuufi mid lagu sifeeyey bilxifdi waalisqaan xifdi iyo isqaan oo markan axaadiistaasoo asalka ah kuwa ixtijaajka dee iyagu la xujaysanaya aan sheegno ayaa waxaan ka dabageynaynaa calaa sabiili alistishhaad ama calaa dee iyo mutaabaco dariiqeed axaadiis ama asaaniideeda uu dhacayo dadkii iyagu xifdiga iyo isqaanka aan lagu sifayn ee ee awqaadda qaarkeed awhaam iyo akhbaar riwaayaadkooda lagu ay dhici jireen en dabdi saasa aan dabdigaa badan aan lahayn axaadiistoodaan raacinaynaa bacdu man man laysa bilmawsuufi bilxifdi waalisqaan ka sinfi ka wasfi sinfi sinfigaa sifayntiisoo kale sabacna wa sinfigaa hore almutaqadimi almuqadami la horraysiiyey qablahum waa kuwan dambe man laysa bilmawsuufi bilxifdi waalisqaan uu kaba cabiray hortood la horraysiiye la sheegay si loogu sifeeyey aan looguma sifayn oo si aan uguba sifaysnayn bal iyadoo aan sii yar wadi doono kolley waxaa sheekhu imika halkan inoo sheegayaa halkan horta dadkii saddex qaybood buu yihi waan u qaybinayaa axaadiistuna dee saddexaa waxay wariyeen bay kala noqon kuwa iyagu waa kuwa xufaadda ee mutqiniinta waana kuwan uu yidhi waan horreysiinaya akhbaartooda kuwana waa kuwa iyagoo cadaala ay u sugnaatay laakiin xifdigaas iyo itqaankaa aan lagu sifayn bal masalan dee adigu aan xifdigoodu aanu heerkaa gaadhsiisnayn kuwana waa kuwa uu sheegi doono kitaabka inaanay kuba sugnayn oo kuwa iyagu ducafadee uu inoo magacaabi doono dadkoodu inoo magacaabi doono weeye balkaas buu yidhi halkana culimadii ama ha noqdeen kuwii kitaabka sarxay ama kaba hadlay haba noqdeene kollay aragtidoodii iyo bal masalan fahamkoodii ay hadalkan muslim iyo camalkiisa kitaabkiisa uu ku camal falay ay fahmeen waa dee moodaa inay isku khilkhilaafeen oo imanka aimada qaarkood waa sida xaakim iyo dee isna midkiisa imaamkii bayhaqi oo kale iyagu waxay ku tagaan muslim sinfigaas koobaad ee hore unbuu kitaabkan axaadiistoodii kuba wariyey isagoon qoladan kale ee imika uu sheegayuu leeyahy waan raacin doonaana aan sheegin oon axaadiistoodii soo saarin ayuu dhintay markaa kaa horun baa ku sheegan kitaabkan kale macasaajirkan daraaftiisa waa suu kuma yidhaah bal markaasi may sheegin qaybahan kale muu sheegin waa say labada imaam yidhaahaan ee bal dad kaleo kolle qowlkooda qabaana waa jira hadalka ibnu casaakirna kolle waa sida laga fahmayo ninkii kitaabkan ba raawigiisa ahaa ibrahim ibn maxamed ibnu sufyaan salna ibrahim ibnu sufyaan la yidhaha inta loo tiriyey kitaabka muslim kaba wariyey na waxay dee isaga dee waa nin kaba sugantae laga soo naqliyey inuu yidhi muslim saddex kitaab buu alifay oo mid iyada waa kan dadku ay wariyeen ee shuhroobay midna cikrimo iyo ibnu isxaaq iyo qolooyinkaas buu axaadiistooda ku sheegaya midna dadkii dacafada aha buu axaadiistooda kuma sheegaya bal kaas baa hadalkaas yidho kolley walow farqi udhexeeya hadalka xaakim iyo bayhaqi iyo oo iyagu ay leeyihin maruu soo saarin isaguna si uu ka dhigayo si wuxuu alifay bal markaa isna hadalkiisa faxwihiisa wuxuu noqonaya inuu kitaabkani qaybta hore uu yahay laakiin bal qaadiciyad oo kale kitaabkii oo raggii kitaabkan sarxay imaam nawowina ugaba horreeyey isagana imaam naajiri la ydhaah kollay mala sideed sibood baa geeridooda u dhaxaysayba laakiin kitaabkiisana ijaazu u lahaa waanu kaba wariyayoo in yar buu ka horreeya isku wakti un bay ahaayeen isku bilaadama way ahaayeen ba isagu wuxuu yidhaahaa dee walow hadalkaasi waa hadal taqliid ahaan un loo yidhiye siu isagu kuba tago intuba way ku sugan yihiin kitaabkiisa horta khaasatan labada sinfi oo hore sinfiga muslimiintii way kuba sugan yihin sinfiga labaadna axaadiistoodu kitaabka waa laga helayaa oo waa wax kuba sugan bal yaani kuwaa laba mid ahaaninbe way kuba sugan yihin taas buudha arrintan buu inoo sheegi doonu cilal iyo waxyaalaha inuu kaba hadli doono uu sheegayna taasna kitaabka meelay iskaba suganto taa marka dambaan ka hadli doona bal taas buu yidhaahaa waa siday marka imaam nawine hadalkiisa kitaabka muqadimaadka uu sameeyey ayuu kusoo naqliyay halkan iyada ma taabto halkan wuxuu leeyahay horaan uga soo hadallo fusuushii buu ku soo maray laakiin hadalkaa qaadiciyaadun buu soo wada naqliyaayo marka hadalkiisu ku kaafsoomaayo waa hadal daahir u leeyahayo manaa qoladaa hore iyo qoladan xigsigoodu aanu badnayn be laynoo sheegi doonu barhkood magacaabi doonaa iyagana kitaabka way kuba sugan yihiin bal markaa waa siday labadaa imaam iyo dee ciddii kale qowlkooda qabtayna ay yidhaahaan dahabi tarjamadiisa muslim kitaabkiisa siyara calaam nubala isagoo hadalkii xaakim iyo hadalka qaadiciyaadba soo naqliya ayaad moodaa walow aad hadalkiisa ka yar dhandhamsan karto si waxaanu dadka qolada labaad ee laynoo sheegaya qayb saddexaad uu ka dhigayo qolo labaad oo kale uu sugayo ayaa wuxuu leeyahay dee kuwa hore waa sheegaa kuwa labaadna axaadiistooda intooda badan buu sheegay inteeda badan laakiin in qolada saddexaad istishaad ahaan inuu wax yar oo uga sheego mooyaane wax saasa ugama sheegay laakiin qolada axmed iyo abi daawud iyo nasaa-iya baa badsada riwaayadooda bal markaa waxa weeye haddaba rag buu inoo magacaabi doonaa raggan u inoo magacaabi doonaana kitaabka meelo way kaga sugan yihin ee laakiin axaadiis la sheego oo kitaabka ugu sugani ma jirto waa qaybtan labaad masalan caddood musaayib oo uu magacaabi doono waa meelo yar oo adigu markaas malaad isnana istishaadun uu la yimo kooban oo xataa imika ma ishaari karo in kutubtan dee sheegtay in xataa in taraajimta oo kale hasa muslim kumama soo daraan isaga ramsigiisa laba nin oo kale uu magacaabi doono o lays ibnu abi sulaim iyo yaziid ibnu abi ziyaadna iyagoo maqrun oo ninka lala socday meelo yar ku leeyihin wax kale kuma laha markaas saa daraaddeed xaafid ibnu xajar isagu wuxuu leeyahay kitaabkiisa nuktna waa siduu kuma yidhaahee hadalkan kuma waafaqsanaa ay yidhaaheen qaadiciyaad iyo nawowi iyo wuxuu leeyahay kitaabka qaybta hore horta kuma sugan khaasatan markaan eegna raggan aan dacfigoodu dee ama iskaba lahaayeen xifsigoodu badnayn markaynu u eegno qaadiciyaad iyo nawowiyana istibaah wuxuu uga yimi raggan meelo qaarkood baa lagaba helaya laakiin waxa weeye isweydiintu ay tahay muslim miyuu xujaysan mise ma xujaysan raggaa maba xujaysan marka wuxuu leeyahay ragga ah maba xujaysan waxaana u leeyahay waxa xaqa u yahay qolooyinkan uu magacaabi doonaa nin iyaga ka midii wuxuu la gooni noqday asal ahaan muu soo saaray raggaa hore se wixii ay la gooni noqdaan iyo wixii kaleba uu soo saaraa ee laakiin qolooyinkan uu inoo magacaabi doono wuxuu kaba soo saaraa un wuxuu ama raggaa hore axaadiis ay la gooni noqdeen uu shawaahid iyo ugaba dhigayo musaabaco ugaba dhigayo ama waxa riwaayaadkiisa intay aada u badan yihiin dee riwaayaad kala duwan lahoo yar xaaladan dee quwo ka kasbanaya ayuunbuu kaba soo saaraa marka waxaana uu leeyahay dee ragga qaarkoodna waa iyadoo nin kale uu ku laday uun sida ibnu isxaaq oo kale isagoo min buxuuril xadiis kaba cabirayna lix meelood toddoba meelood buu ku leeyahay cadaa ibnu saa'ibna wax saasa meelo yarun buu ku leeyahay hadduu ragga axaadiistooda soo saarayo kitaabku intan labalaabkii buu noqon lahaa xataa hadduu axaadiistii ay lahayn iyagoo shawaahid iyo mutaabacaad soo wada saarayo in yar buu xataa kuwaas ka soo qaataayo kitaabkuna markaa derajadu ma yeesheen siduu dahyo yidhaaho sixada hoos buu gaba dhicila bal markaa waxa ay tahay xujo ahaan qaybta hore ayuu xujaysanayaa laakiin kuwan labaadu inoo magacaabi doono macnaha wuxuu inoo sheegaya riwaayo horta dee in axaadiistooda la warinayo laakiin sida loo warinaya ay tahay dee sabiid istishaad iyo musaabaca iyo kuwa xoogeynteed ee sabiid ixtisaasha aan loo warinayn kitaabkiisana walow rag kale ay kuma sugan yihiin oo ama dee bacd alculamaa daciifiyan bacdana ay dee xoogeeyeen ama kuwa matalan daba soo iska mastuuriina mashulxaalba lagu tirin karo oo kuwaasba laga yaabo dabaqa labaad ah lagama dhigi karo haddii dee taas suurtagasha hadalka ahlcilmiga lagama helo haddana raggan uu inoo magacaabi doono ee cadaalo lagu yaqaane laakiin aan xagtisaasa lagu aqoon kitaabkiisa waxa kaga sugan waa wax yar ee wuxuu kaba sheegayna waa axaadiis yar oo uu shawaahid uu laba yimi bal kaas weeye hadalkuman yar horreysiye hadalkiisu inoo soo socda marka wuxuu yihi kasinfi lmuqadami qablahum calaa anahum wain kaanuu fiihim balcalaadan tacliiliyan ka dhiganayna iyadana si laqbadu inoogu hagaagso dee bacd alculamaa kitaab ka hadlayna waa say ko ay ka cabireen oo markaa muxuu calaa anahum lianahum sababta waxa weeyaan iyaga u sheegaya waxa wey iyagu wain kaanuu haba ahaadeen fiima wasafnaa sida aan soo sifaynay aan soo tilmaanay duunahum raggaa hore kuwa ka waabsan oon xisiga iyo itqaankay kuwaasi lahayn aan lahayn haba ahaadeene fa ina isma satri asturitaan waa xaggii cifadii inay radaa'il ka madhan yihiin khawaarim almuru'a ka madhan yihin waa xaggii cadaala wixii ka imanaya dhowrsooni iyo wasifti run xagga marka la eego maqaalkooda iyo akhbaarkooda taasi iyo watacaadi cilmi cilmi dalabkii inaan lagu yaqaano cilmi dalabkiiyo dad culamo ah oo cilmiga dalabkiisa lagu yaqaano ay ahaayeen yashmalhum intaba wuu shamlinayaayo macnaa satri iyo sidqi iyo tacaadi cilmi ama tanaawul cilmi intaba way ku suhuroobeen waana lagu yaqaanayba xifdigoodun baan adkayn wahum waxaaba weye kacada ibnu saa'ib wayaziid ibni abi ziyaadin walayt ibni abi sulaymin wa abraabihim oo kuwa qaybta labaadii waxaaba kamid a cada ibnu saa'ib isaga waa nin siqaaru taabiciin ah markii hore siqu ahaa waa nin siqa ah laakiin markii dambe ikhtilaaf kuba yimi ikhtilaafkaa ku yimi daraaddeed baa loo kala qaaday axaadiistiisii xadiidkiisii horena waliba rag iska wariyo sufyaan iyo shucba iyo axmed ibnu zaydi ay kaba mid ahaayeen waa xadiis dee la aqbalo ama saxiixa kol hadduu siqo yahay oon cillo kale ku iman dadkii markaa marka dambe laba kulmay sida abi cawaano iyo rag leh ama dadka inta badan baa ruwaadiisa intooda badanna xadiiskiisa waa waktigan dambe ikhtilaafka xadiiskiisa waa la daciifiya marka taas baa dacfigu gaba yimi laakiin markii hore nin siqu ahaa oo kollay markaa sanuu nawowi kaba cabirayay inuu siqo yahay laakiin ikhtilaaf kuma yimaa ka haboon cibaaradii xaafid ibnu xajar kitaabkiisa taqriib ee uu saduuq kaba cabiray saduuquu kaba cabiro ninku markii hore sidaasuu ahaa laakiin markan dambe ikhtilaafkaasaa kuba yimi xadiiskiisii horena waa xadiis xoog leh markaa balkaawe iyo wayziid bn abi ziyaad isna waa nin sikaaru taabiciin ah laakiin kollay ninkan la mid maaha walow axaadiistee meelano muslim isagoo maqruuna uu dhacay waxa weeye adigu ninkan lamid ma aha waa ninka daciifsan bal markaa yaziid iyo walayt ibn abi sulaym intuba horta reer kuufay ahaayeen isku waktiyana way ahaayeen culimadii reer kuufana way ahaayeen barkood bal tasayuc iyo waxyaalaha kubay sheegeenbe laakiin ninkaasna waa ka aan soo sheegnay raggana xifdigoodu maba badnayn dahabina wuxuu layt ibn abi sulaym ahaa tarjamadiisa dhammaadkeeda kollay saddexduba waxay ku leeyihin siyar calam nawala tarjama mujaladka lixaad ayaa wuxuu dhaha bacd alculamaa markuu kaba soo hadlay way xadiiskiisa way taxsiiniyaan laakiin xadiiskiisa ma gaadhayo in xasan la yidhaaho ee waxa weeyaan xaqiisu uu noqonaya un in waxyaalo targiiba iyo umuuraha caynkaasa lagaba wariyo umuuraha waajibaadkiiyo in laga wariyo oo taa loo xujaysto isago taas ma gaadsiisna bacd alculamaa ha kaba dhacday inay xadiiskiisa taxsiiniyaan muslimna waa maqruun un wax kale maaha meel nin kale la socode kol haday taatay keligii maaha ictimaadkee ninka kale la socday ka xooga badan ama ka quwada badan ayaa ictimaadku yahay haddaba wuxuu leeyahay saacada ibnu saciid iyo yaziid ibn abi ziyaad iyo walays ibn abi srad iyo wa abraabin dadkii lamidka ahaa ashbahin jamcu darbin weeye darbi iyo dariib waa isla mid oo duraba ihin baano dariib lagu jamcin karna darbigii waa kuwi ashbaahdooda ahaa oo min xumaali aathaari axaadiistan raggii xambaarsanaa wa nuqaali akhbaar akhbaarta raggii warinayay kaba mida taasba wey markaasa hum iyagu kuwani wa in kaanuu haba ahaadeen bima wasafna wixii aan soo sifaynay ee min alcilmi cilmi iyo wasatri asturitaan ah macruufiina kuwa lagu yaqaano cinda ahlicilmi dadka ahlucilmiga ahe oo dad lagu yaqaano kaanuu khabarkeeda waa macruufiinadan waxaan soo sifaynay cilmi iyo satriya cinda ahlilcilmi dad ha lagu yaqaano haba ahaadeene fakayruhum kayrkood oo min aqraabihim dadkii iyaga dee iyaga dhisidooda ahaayee la waktiga ahaaya oo minman cindahum minman duul ka mida cindahum agtooda uu ku sugnaaday maa dakarnaa wixii aan soo sheegnay min alisqaani isqaan iyo walistiqaamati toosni fi riwaayata xagga riwaayada ay ku toosan yihiina ayaa yafduluunahum ka faa'iq noqonaya oo iyaga ka dheer weeye oo la dheer oo waxnaa kaga faa'iq noqonaya oo kaga fadilaanaya bilxaali xaalka xaalka imka halkan waa xaggii cadaaladii iyo waxyaalihii kuba tacalluqsanaa ruuxan aan cadaaladiisa la aqoon waa kuwan mas-uulxaalba kaba cabira iyo walmartabati martabadii waa xaggii xifdigii iyo isqaankii oo macnaa waxa weeyaan ha lagu yaqaano cilmi iyo satri eh laakiin dadka kale sida raggii hore markaa rag kale uu tilmaami doono hadda isbaadigi doono ah oo xifdi iyo isqaan lagu yaqaano iyagoo cadaalo fiican ay uga sugnaatay ayaa dee kaga fadilan lagana fadilaya kaga faa'iq noqonaya xagga xaalka iyo martabada lianna haada waa kan waa arrintan uu soo sheegay oo waxa weeyaan imaka isqaamka iyo istiqaamadaas ay cinda ahlilcilm dadka ahlucilmiga agtooda darajatun darajo weeye rafiicatun sarraysa wa khasratun iyo khasra saniyatun aada u mudan oo qiimo badan oo arrintan xifdigan iyo isqaankan iyo taasi waa dee darajo aad iyo aada u sarrayso dadka aanay wada mudanahayn oon la wada gaadhahayn oo ciddii dee iyagu mudatay untaa lagu sifaynayaba markaa kuwa kale uu barhkooda inoo magacaabi doono ayaa kaga horeynaya sidaa daraaddeed baa khabarkooda inuu shaahidiya noqdo mooyaane iloola yimaado calaa sabiil isbaaca iyo taas ama dee mutaabaca iyo taas aanu noqonin khabar gooni ahaantiisa loo xujaysto arrintii buu sii waloodaa weli oo wuxuu leeya alaa tara miyaadan arkayn adigu anaka adigu imika halkan waa dee khitaabki waxaa la odhan karnaa waa dee likulli man yataataa minhu alkhitaab walow dee ninka aan lahayn salayba dee hadalka inoo uu ku bilaabay khitaabka ayaa waxa ka dambeeyey muqadimadu ninkii su-aasha weydiistay ayuu kula hadlayaa hadalka imika kalob isilaaxi kaalay waa waxaan ka caan yeeli karnee laakiin alaa tara miyaan arkayn anaka adigu idaa waasanta haddaad qaabiliso ood lasinta wey ama aada la muqaaramaysood baaldhigtood haaulaai alaaata saddexdaas aladiina saddexaasoo samaynahum aan soo magacownay waa ka sheegayaba dib u magacaabaya cadaan wayaziida walaytan cadaa ibnu saa'id iyo yaziid iyo layt aada la muqaaramaysood baaldhigtood ood u eegtid bimansuur bni lmuctamir wa sulaymaan alacmashi wa ismaaciila bni abi khaalidin waa saddex ninoo iyaguna reer kuufa wada ahaa saddexaa horena reer kuufa weeye waana isku dhadhawaayeen mansuur ibn muctamirna halkan waxaa igu sugan nawowi inuu yidhi taabici ma aha kollayna lama hayo axad saxaabo kamid oo uu wax ka wariyey ama uu la kulmay iyadoo laakiin uu markii cabdillahi bn abi awfa iyo camr bni xurays oo kuufa joogay waktigooda min shaaba u hasin uu yidhaaha dahdi laakiin haddana riwaayana laguma hayo iyagii inuu laba kulmay isku meelna way ahaayeen la kulmi kari laana wa ahaa saa daraadeed buu xasna xajar taqriibka ugaba cabiraa min dabaqati acmash oo ay acmash yaa ninku wax kaba warinba anas uu arkay intuba markaa ismaaciil baa ka yar weyn laakiin waa sikaara taabiciin bal mansuurna wuxuu noqonaya in qoladaa la mucaasarooday ismaaciil uu ka yar roon yahay oo waa nin kasii weyn sulaymaan iyo haddaba saddexdan ayo saddexdan haddaad isbaaldhigtid maxayaad isku baaldhigaysaa waa jaanibkii muqaaranada wejkii muqaaranada fii itqaani alxadiisi xadiidka sugitaankiisa iyo wlistiqaamati fiihi toosnaanta xadiidka si riwaayadka lagu toosnaanayo haddaad labada lixdan aada muqaaranaysid wajadtahum waad helaysaa kuwan kuwii hore weeye ee cadaa iyo yaziid iyo lays ahaa mubaayinina iyagoo khilaafsan lahum waa saddexdan dambe iyagoo khilaafsan oo ka duwan oo farqa weyne u dhexeeyo laa yubaanuunahum aan kuba dhowaanayn oo iyagoo cadaaladiiyo waxa aynaan kaba hadlahay laakiin itqaanka iyo istiqaamada marka saddexdaa hore iyo saddexdan dambe aad isbaaldhigtid saddexdii hore ma gaadhayaan kumana dhawo umana dhowaanayaanba saddexdan mansuur iyo sulaymaan iyo ismaaciil leh laa shaka shakina kuma sugna cinda ahlicilmi dadka iyagu ahlucilmiga bilxadiisa xadiidka iyagu aqoonta u leh fii dalika waa fi mubaayana wa cadam mudaanaat inaanay isu dhaweyn oo korka weyne uu dhexeeyo taa inay wax shakigo ku jiraa ma jiraan sababtuna waxa weeye waa liladii fii baraadii istafaada faafay cindahum waa cinda ahli lcilm bilxadiid oo min kii faafay oo maxay ah min sixati xifdi mansuurin mansuur xifdigiisa sixada uu saxiixii wax sugan yahay aad iyo aadna uu adag yahay iyo walacmash waa ismaaciila mansuur iyo acmash iyo ismaaciil xifdigoodu waa dee adayga adagii heer sare gaadhay ama heerkii ugu sarreeyey iyo wa itqaanihim wa min sixati itqaanihim itqaankooda sixadii lixadiisihim xadiiskooda iyo waxay wariyeen ay hegaag u sugeen wa anahum ahlu cilmigu ama ahlulcilmi bilxadiid lam yacrifuu may ogaanin mila dalika oo maxay ah sixatu xifdi wa sixatu litqaan min cadaain wayaziid walaysa saddexan kale markay axaadiistoodii eegeen ay miisaameen ay wariyeen iyada taas xifdiga caynkaasa kumay arag bal khalal badan iyo akhdaa iyo awhaan badan ayay kuma arkeen axaadiista cadaa khaasatan bacda alikhtilaaf iyo axaadiista yaziid iyo laysa markaa wax laisbaaldhiga maaha wa fii mitri majra haaulaai ay wayajri ama watajri lmuqaaranaba dhahor muqaaranada dadka bayna alaqraan dadka iyagu isku waktigee laakiin dee umuurahan kuba kala tagsan ina khaasatan ninka marka xifdigiisa la doonayo dabdigiisa la doonayo dadka isku waktiga ahaa inay axaadiis wada wariyeen baa loo eegaa isagii wax marka la ooga in dabdigiisii la hubsado waxaa la eegaya xadiiskan dad baa la wariyey sheekhina way kala wariyeen bal inuu waaf dadkana waxaa lagu yaqaanaa isqaan iyo xifdi inuu waafaqayo in kaloo hadduu inta badan waafaqo inuu xafiya la garan maran hadduu khilaafo dee insaan taa kama nabad gelayo laakiin had iyo goor dadkii isqaanka lagu yaqaanay markuu wax la wadaagsado markuu had iyo goor gees maro iyada marka wax la garanaya xifdi inaanu lahayn oo ninkaa dee dabdi aanu lahayn haddaba wuxuu leeyahay muqaaranadii way dhacaysaayo fii mitri majra haaulaa ama waxay ku dareeraysaa fii mitri majra haaulaai kuwa aan soo sheegnay ee lixda ahaa dee makaankaa imaka aan dee iyada isku soo muqaaranaynay oo kale ayuunbay muqaaranadii noqon ilawaazanta bayna alaqraab dadkii iyagu isku waktiga ahaa ee isku dabaqada ahaa ee waxna wadaagsaday riwaayo marka laysu eegayo dabdigoodi laysu miisaamayo weliba kusuura kabni cawni waxaaba weeye wadalika kabni cawni ina cawn ba weeye cabdillahi bni cawn iyo wa ayub asaktiyaniy ayub ibnu abi tamima asaktiyani nisbadu waxay dhahdeen waa saktiyan hargaha khaasatan kuwa idaha ayay ku magacaabi jireen oo uu ka shaqaysan jire o u iibin jiray waana nin caalim ah caabid ah sa ibnu cawnba uu ahaa waana isla dabaqo labadaasba weeyaan oo maca cawf ibni abi jamiilata wa ashcat alximraaniyi cawf ibni abi jamiile iyo ashcat alximraani magacoodaas oo imaka afarta la isu keen baaldhigaya waa ibnu cawn cabdillahi ibnu cawn iyo ayub saktiyani markaa maxaa iyagana qaabilaya cawf ibnu abi jamiilo in yar aad moodo inuu ka yaryayahay sheekadooda ha laba kulmee iyo ashcat ibnu cabdilmalik alxumraani xumraanna waa dee xumraan mawla cusmaan oo loo nisbeeye weeye cusmaan ibnu cafaan mawlihiisii haddaba wahumaa labadan dambe saaxib alxasani wabnasiirina cawf iyo ashcat cawf waa rijaalu saxiixaynaba isagu inkastaba dee qadar iyo bal tashayuc iyo waxyaalaha laguma sheego kollayna raggii hore ee saddexda ahaa bal markan cadaa qabla lixtilaad kaba reebno waa nin ka xifdiba fiican ashcat alxumraanina isaguna waa nin dee marka siqaa weeye balkaas wahuma haddaba labadoodaas saaxib alxasani wabnu siriina xasan iyo ibna siriin bay labadiisii saaxibayiin oo ujeedadu xasan albasri iyo ibnu siriin bay asxaabtoodii ahaayeen waxna ka wariyaan kamaa ana bna cawni sa ina cawn iyo wa ayuba ayub saaxibaahumaa labadooduba iyaguna ay yihiin saaxib alxasani wabnu siriin oo macnaa waxay afartan in suxer baabay ahaayeen deh waxa u wada sheekhiyaa markaa ibnu siriin iyo xasan albasri laakin ila laakine ana albawna farqiga baynahumaa dhexdooda adibada asalka hore waa almasaafa bayna shay-ayn masaafada laba shay udhaxaysa waa farqiga iyaga udhaxeeya baynahumaa waa labada imka waxa weeyaan cawf iyo ashcab iyo wa bayna haadayni labadan dambe ee ibnu cawn iyo ayuub baciidun mid durugsan weeye qowmku waa fii kamaali fadli xagga fadliga kamaalkii iyo wa sixati naqli naqliga sixadiisa oo macnaa walow raggan kaleba ay siqaad ay yihiin bal markan dee waxyaalaha jaanib dee lagu tiriya markaa jaanibka min alahwa ee ninkood lagu sheegay aan kaba dayno haddana marka labadooda babdigoodi afartooda laysu eego ibnu cawn iyo ayuub baa aad iyo aad uga sareeya labada nin kole xataa babdiyo xifdi uga sugnaaday ugaba sareeya oo marka wuxuu leeyahay fi kamaal fadli wasixati naql wain kaana haba ahaado cawfun cawf iyo waashasaaas haba ahaadee hayra madfuucayni kuwa laga riixo kuwa aan ahayn can sidqin run oo inu dee sidqi aan laga riixayn oon laga celinahayn iyo wa amaanatin amaano cinda ahli cilm oo macnaa waxayan labada nin haddaan eegno sidqi fi lakhbaar iyo amaano iyo cadaalo iyo wixii kale looma diidayo lagama riixayo waa dad lagu yaqaano laakiin meesha waa maraatib marka la eego laakiin loo eegee la baaldhigo iyaga marka goonihooda laga hadlayo siqaaba la odhan laakiin haddaan idhaahno ayuub iyo balcawf ka waran ama ibnu cawn iyo ayuub aan cawf iyo aan baald isbaaldhigno de waxaaba dhici karta bacd alculama waa nafta kolley kutub jarx wa tacdiil markaa uu ruuxu daalaacanayo kolley umuur ay tay in loo baraarugo kol baa ninkiisa siqo u ah marka nin kale lala muqaaradaynaya ay si wuxuu daciifiya kaba cabiraan oo ninkii markuu goonihiisa ay uga hadlayaanna waa siqay odhan laakiin nin kaloo ka heer sarreeyaa la baaldhigayaayo markaasay odhanayaan dee filan daciif waa binisbati lahu oo ay tahay marka khaasatan rag la muqaaranaynayo inuu ruuxu u baraarugoba ninkan istiraaxiisa iyo ujeedadu waxay siiya kolbay muqaaranadu ay tahay ninkani ninkan lama sina waa ka hooseeya ay tahay oo marka gooni ninka naftiisii loo weydiiyo ayuu xukum kii hore aan ahayn buu ku sheegayaa kii si xaqiiqiga ahaaya haddaba siqaal haba ahaadeene marka dee ragga la baaldhigo waaba rag la odhan karo dee xadiiskooda hadday iscaridaanna kuwanaa la horreysiin oo ka horeynaya bal marka wain kaana cawfun waasxasu hayra madfuucayni can sidqin wa amaanatin cinda ahli lcilm walakina alxaala arinku waxa weeye buri iyo sa'nigu maa wasafnaa waxaan soo sifaynay oo min almanzilati martaba ah cinda ahli cilmi dadku waa maraatib nin kastana suu odhan doona martabadiisa in la dejiyo weeye marka arrintu waa inay dadkii ay maraatib yihiin oo xifdigii iyo istiqaamadii iyo umuuraha iyo bal cadaaladii aan lagu sinayn ee lagu kala horeynayo wainamaa masalnaa waxaan u soo misaalinay haaulaahi kuwa bitasmiyta xagga magacowga oo macnaa raggan waxaanu dee u magacownay inagoo misaal uga jeednaa liyakuuna si uu u noqdo tamsiilum tamsiilkooda aan raggan misaal ahaan u soo qaadanay simatan calaamo yasturu uu fagayo oo can fahmiha iyada fahamkeeda man habiya ninkuu ka qarsoonaaday calayhi korkiisa uu ka qarsoonaaday dariiqa ahlilcilmi dadka iyagu ahlucilmiga wadadoodii fii tartiibi ahlihi waa fii tartiibi ahli lcilmi fiihi fi lcilm markay cilmiga ehelkiisa ay tartiibinayaan bal dariiqoodii ay marayeen ninkii aan garanayn si uu kan wuxuu markaa wuxuu ugu qaato oo wuxuu markuu hadaad u fahmo hadaad u dareemo ay noqoto kuwani waa misaalune dadkii kale lamidkaayo aqraabtaada inuu sidaasoo kale uu isa iyagii dee dariiqa ugu hanuuno ayaad san usoo qaadan u leeyaho misaalkan aan u sheegnay oo falaa yuqasaru marka aan la gaabin birajuli ninkii alcaali lqadri qadarkiisu sarreeyey can darajati darajadiisii aan laga hoseysin oo ninkii dee xaafidkaa ee mustankaa ee cadaalad dheerna ay u sugnaatay aan dee darajadiisii la gaarsiiyo oo wixii uu mudanayo lagula mucaamaloodo hadday tay khabarkiisa afdalkii iyo iyo dee matalan hadday tahay sii kaleba dee wixii dee aan ilaahay dadka usimin ee dee u simay wixii aan ahayn ee xaggii xuduudii iyo xuquuqdii kale ah een umuurahan ku xidhnayn cilmiga oo walaa yurfacu aan la kor yeelin mutabicu lqadri qadarkiisu kii uu hooseeyey filcilmi cilmiga dhexdiisa uu ka hooseeyey fowqa mansilatihi mansiladiisa in ka sarraysana aan loo kor yeelin oo yucdaa la siiyo kullu dii xaqin mid kastoo xaq lahaa kii ay filcilmi xaqahu xaqilkiiyo martabadiisii la siiyo oo wayunazalu la dejiyo mansilatahu oo waxaan umuurahan u sheegaynaa buu leeyahy khaasatan cilmiga dee xuduud iyo umuuro kale lagama hadlayo xuquuqdii kale aadamnimo lagu mudanaye umuurahan kale cilmiga dadka isku mid maaha bal xadiidkiina aqbalkiisii waasan dadku way ku kala duwan yihiin oo xifdigan iyo ifqaankan iyo cadaaladan baa sabab u noqonaysa in kastaba martabadiisii in la dhigo oo kii qadarkiisu hooseeyeen xifdi saasa lahayn dee xadiidkiisa xataa markan aan daliishanayno aan lagala mid dhigin dadkii musqiniinta xufaadda ahaa aan lagala mid dhigin xadiidkiisa lagu ogaado martabada uu leeyahay ninkii xadiidkiisa ayaag in la qorto shaahid ahaan loo qaato mutaabaca loo qaato bal markaa hadduu ugu wenyahey xasan nagayri aan dhaafin dee hadduu ruuxu yidhaaho ninkani waa ahlucilmi inuu martabo sare u gaadhsiiyo taasi waxay noqonaysaa khaba kii martabadiisu sarraysay xifdigaa iyo itqaankaa badan lahaana dee aanu xadiidkiisii iyo markaa akhbaartiisii iyo umuuraha martabadeedii la gaadhsiiyo aan hoos loogaba dhigin bal markaas bay tani tilmaan ay u noqoto oo ruuxii umuurahan ay ka qarsoonaydna uu uguba fahmo ayaan umuurahan misaal ugaba dhignay buu leeyahay waqad ukira can caaishata caaisha waxaa laga sheegay radia allahu tacaala canha annaha qaalat inay tidhi amaranaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuuna amray an nunazila annaasa dadka inaan dejinno manaasilahum maraatibtooda muslimda adigu tacliiq ahaan weliba siqata tamriin buu ku wariyey abi daawuud iyo qorooyin kalena xadiiska way wariyeen oo isagoo dee sanadkiisii ay dhammaynayaan laakiin abi daawuud naftiisu xadiiska isagoo weliba sabab iyo waxyaale ay laba socotay laba noo midna ay fadhiisatay midna ay taagnin wax ku siisay meesha ay la socotay ayaa wuxuu ka cabiraa maymuunun lam yudrik caysha macnaa nin maymuun ibnu shabiib la idhaah oo xadiiska ninkii caysho ka warinaya yidhi ma soo gaadhin oo macnaa ujeedadu xadiiskii markaa inqidaacda sanadkiisii jira halkaa walow bacd alculama ay leeyihin maymuun muqiiro ayuu soo gaadhu wax ka wariya muqiirana caysho waa ka hor dhintay markaa dee haddii aan khaasatan madhabka muslim iyo eegne mucaasaradu iyo waxyaalahaas in lagu kaaftoomi karo iyada dee taasi waxay noqon layd wax la sii daayo oo dadka horreeyaba oo ka soo gaadho mucaasara meesha way jirtaa bal marka waxa ay tahay in dadkii la dejiyo maraatibtiisi horta dee maraatibtan inoo soo sheegay ahlucilmigu ay lahayn oo kale maca maa nadaqa bihi lqur'aan iyaday la jirta taa xadiidkaas wixii qur'aanku ku dhawaaqay min qowli lahi tacala ujeedadu dee aayaddan soo socotay dalaaladeeda oo ah wa fawqa kulli dii cilmin caliim macnaa ku kastoo cilmilaba waxa korkiisa ku ka cilmi badanoo dee markaa in la ogaado nin kastaba halka cilmiga uu gaadsiisan yahay oo dee taa la ogaado oo aayadina dalaaladeedii baa taas ah dee kol haddii ay cilmigii lagu kala sarreeyo oo ku kastoo bal matalan dad cilmilaba ku caliimna uu kaba sii sarreeyo marka waxay noqonaysaa inaan la simin dee kii waxa weeyaan de labadii dee iyada martabadoodi ay ku kala sarreysay xaggii cilmigii dee umuurihii aan laguma sininee dee ninkasta xaqiisii laba siiyo markaa sheekhu wuxu uhi raximah llahu tacaala facalaa naxwi maa dakarnaa waxaan soo sheegno min alwujuuhi imanka laba qaybood buu soo sheegay labadii qayboodna bal ina kitaabka laga wada heliyo in kale waataan ka soo hadalay haddaan magacyo eegno iyo axaadiista dee waa waa laga wada helaya laakiin kuwa qaarkood waa meelo yar oo tirsan iyagoo markaa istishaad uula yihiin ama maqruub ay tao nin kale ay kuba ladhan yihiin ee wax weyn oo kaleo imaka kuwan dambe uu ka sheegay ma jirto uma jeedo ascaf iyo ibn cawf oo kale khaasatan ascafida kitaabka uga sugna cawf waa ku sugan yahay laakiin waa saddexdii hore ama kuwii saddexaad ee ducafada isagaa sheegi marka wuxu uhi alaa naxwi maa ka naxwigii dakarnaan soo sheegnay min alwujuuhi wujuudaas khaasatan labadii waji ayaanu alisi isu geynaynaan ururinaynaa maa sa'alta wixii aad dalabtay ee min alakhbaari axaadiis ahaa ee can rasuuli llahi sala allahu alay wasalam lagama warinayey fa amaa maa kii kaana ahaaday minha min alakhbaar wixii dee akhbaarta kaba mida ee can qowmin laga warinayo qowm hum iyagu cinda ahli lxadiidi dadka ahluxadiidka agtooda muttahamuuna kuwa been lagu tuhmo ah oo guud ahaanba ay been lagu tuhmo ama kadibba loo nisbeeyey aw amase cinda alaktari inta badan ee minhum ahlu cilmiga kaba mida ama ahlulxadiis agtooda mutahamiinka oo ama dhammaanba cinda ahlilxadiis bay mutahamiin ku yihin ama intooda badan agtooday mutahamiin ku yihin falasnaa ma nihin natashaaqalu kuwa ku shuqloomaya oo iskuba shuqlimaya o isku hawlaya bitakriiji xadiisihim xadiiskooda werintiisa iyo soo saarkiisaba ka cabdillaahi waa min ulaaika way kuwaa waxaaba kaba mid ah ama dee waxaaba waaba ka cabdillaahi bn iswar abi jacfar ilmadaa'iniy wa camr bni khaalid wcabdاlqudus الshamiy ومxamed بn saciidin اlmasrubi la salbiyo waxaa loo deldelayba de waa zandqo abi jacfar اmansur waktigiisi ama abi jacfar baa adigu dee zandqo daraaddeed u dilay oo loo salbiya wakiyaas ibn ibrahim annakaci imaamkii shahirkaa ibrahim nakacina ma dhalin waa nin dee adigu dadkii wadciga lagu tuhmay ama loo nisbeeye axaadiisa dejin jirayba kaba mida ama wax ku kordhin jiray imaamkii ibrahim nakacina heerka nakac ay ku kulmeen mooye calaaqo kale kama dhaxayso inankiisa ma aha وسlayman بn cmr abi daud النkciy waa ashbaahid iyo dadka iyaga lamidka ah oo miman dul kamida utuhima lagu tuhmaystay biwadci axaadiisi axaadiisa dejinteed iyo wa tawliid اakhbaari akhbaarta dhalinteeda macnaha waa inshaaha iyo iyada wax in lagu sii dardaro raggan oo dhan imaka waxba ma trje kama hadlayo tarjamadooda laakiin ninkii u baahani miisaan اictidaalka dahbi iyo isaan miisaanka iyo dee midmidhka laga yaabo inuu kutubtan dhexda a dhacayna dee kutubtan kale muhaasisita taraajimtooda laguma sheego waa ku sugan yahay dikrigii waa ku sugan yahay laakiin kutubta miisaanka oo kale iyo lisaanka iyo ayaa tarjamadooda o dhan iyo axaadiista iyaga dee xaggooda lagaba wariyey barkooda ama dee ay iyagu la yimaadeen ama loo celiye iyagu inay warinayaan daraaddeed iyo way kuma sugan tahay dee miisaan iyo lisaan iyo waa loo laabmi karaa bal taas bal haddaba ragga caynkaasa ina axaadiistooda ma eegayno o iskuma shuqlinayno asal ahaan maba sheegayno wakadalika saas oo kale oo macnaa si aanaan kuwan axaadiistooda isku shuqlinayneynaan uma sheegahayn mutahamiinta ayaa waxaanaan iyagana iskuma shuqlinahayn man shaksigii algaalibu waxa u badan calaa xadiidihi xadiidkiisa u badan uu yahay almunkaru oo munkar waa ninka had iyo goor axaadiis munkaro wariya dee ninku hadduu mar iyo laba wariyo oo ay axaadiistiisa kaleefayo ay kaba badan tahay kaa maaha ee waa ninka had iyo goor xadiiskiisa uga badaniyo almunkaru ya aw algalab kaasna amsaknaa waan ka haysanaynaa oo waan ka joogsanaynaa aydan can xadiiihim xadiiskooda oo dadka iyaga xadiiskooda uu ku badan yahay munkarku ama uu u qaalib yahay ama qalabka iyo awhaamta axaadiistooda ay u badan yihiin in kastaba yaan lagu tuumin been yaan lagu tuumin oo dadka muslimiinta ayaanay kamid noqonine kuwaasna kitaabkan kuma sheegayno oo waan kaba joogsanaynaa bal marka halkan wuxuu inooga sheegayaa sheekhu munkarka calaamadiisii qolooyinkan sarayisna waxay leeyihin sariis